abukaato cumar cabdulle cumar dhege oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabta magaalada muqdisho ayaa ku dhawaaqay in doorashada soomaaliya uu dibdhaac ku yimid gudoomiye cumar dhege ayaa sheegay in ay soo saareen jadwal cusub oo dhanka doorashooyinka maadaama kii hore uu suurtoobi waayey in la hirgeliyo doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamanka ayaa la sheegay inay dhici doonto ugu dambeyn shanta bisha oktoobar doorashada xildhibaanada soomaaliya ayaa guddiga u asteeyey inay dhacdo saddex labaatanka bisha oktoobar ilaa tobanka noofembar doorashada guddoonka labada aqal ayaa iyana loo qorsheeyey inay dhacdo saddex iyo labaatanka noofembar doorashada madaxweynaha soomaaliya waxaa guddiga uu shaaciyey inay dhici doonto soddonka noofembar guddigu markuu arrimahaas oo dhan caqabadahaas iyo arrimahaas kaleeto talooyinka ka gaarayay waxaa intaas u dheer in uu milicsaday ou fiiriyey wakhtiga lagu dhammaystiri karo qorshooyinka howlaha dhiman arrimaha aqalka sare guddigu waxaa u muuqatay inay lagama maarmaan tahay in uu dejiyo tallaabooyin isku xigxiga oo la qaadayo si loo xaqiijiyo in la doorto aqalka sare ee baarlamaanka tallaabooyinkaas waxay yihiin in ugu dambeyn madaxda dowlad madaxweyneyaasha dowlad goboleedyadu inay ugu dambeyn shanta bisha oktoobar soo gudbiyaan musharaxiinta u tartamaysa doorashada golaha shacabka la qabto inta u dhaxayso saddex iyo labaatanka oktoobar ilaa iyo tobanka noofembar ee sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka kursi kasta oo ergadiisu diyaar noqoto doorashadiisu way dhacaysaa markii la gaaro wakhtiga loo asteeyey doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka kuraastii aysan ergadeedu diyaar ahayn xilligaas doorasho aamiyeen in doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamanka cusub la qabto saddex iyo labaatanka bisha novembar in doorashada madaxweynaha ayadana ay dhici doonto soddonka bisha novembar laba kun iyo lix iyo tobanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hore u sheegay in doorashadu aysan ka dibdhici doonin xilliga loogu heshiiyey oo ahaa inay dhacdo doorashada madaxweynaha soddonka oktoobar jadwalka cusub ee guddiga doorashooyinka dadban ay soo saareen lama ogo musharaxiinta xilka madaxweyne ee xisbiyada mucaaradka waxa ay ka dhihi doonaan halkaad warkaas ka dhegaysanaysaan waa golaha midnimada soomaaliya somaali community tree eleven muuse maxamuud jiisow magaalada muqdisho